waxaa dalka koonfurta suudaan oo ku yaala qaaradda afrika lagu dilay muwaadin soomaaliyeed oo ka mid ahaa dadka ku dhaqan halkaasi wararka ayaa tilmaamaya in muwaadinkan lagu dilay inta u dhexaysa magaalooyinka jubba iyo tarakiika waxaana la sheegay in dilkaasi ay ka dambeeyeen kooxo hubaysan oo ka dagaalama gudaha dalkaasi afhayeen u hadlay ciidamada militariga koonfurta suudaan ayaa u xaqiijiyey warbaahinta in kooxo hubaysan ay ka dambeeyeen falkan lagu dilay muwaadinka soomaaliyeed isagoo intaas ku daray in la wado baaritaano lagu xaqiijinayo dhacdadaasi dhacdadan ayaa cabsi iyo walaac xoogan ku beertay bulshada soomaaliyeed ee ku nool koonfurta suudaan gaar ahaan ganacsatada iyo dadka safarka ku taga dalkaasi